Dhismaha Masjiduraxmaan oo ku yaala xaafadda Gubta ee magaalada Muqdisho oo maraya heer gabagaba ah ayaa hadda waxaa ka go'ay dhaqaalihii lagu dhammaystiri lahaa. Masjidka ayaa ahaa markii hore dhisme gaaban iyadoo hadda loo dhisayo dabaq ahaan Sheekh Maxamed Macalin Abshir, Sheekh Nuur Cali Jaamac, Sheekh Xasan Kaafi Cilmi Xasan iyo Sheekh Cabdiraxmaan Siyaad oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee caanka ah ayaa ummadda muslimiinta ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka.
waxaan ugu baaqaynaa walaalaha khayrka jecel inay ka qayb qaataan dhismaha masaajidka raxmaan ee ku yaala gubta dayniile ee uu mas-uulka ka yahay gacanku-hayaha masjidkuna uu yahay shiikha aad taqaanaan sheekh cabdiraxmaan siyaad ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo masjidku meesha uu marahayo waad arkaysaan shaashadaha ayaad ka arkaysaan meesha xaaladiisu hadda ay marayso meel fiican bay maraysaa waa masjid dabaq ah waa masjid culumma gacanta ay ku hayso oo loogu talagalay bulshada in waxa weeyaan culummo lagu soo saaro waa sadaqadii jaariyada ahayd waa meeshii laga soo saaraya weladka baariga ah masaajidkaas masjiduraxmaan ee magaalada muqdisho gaar ahaan gubta dayniile aynu ka qayb qaadanno nafteenna aan ugu darno waalidkeenna aan ugu darno ilaahay aan ugu dhowaana subxaana wa tacaala maalkeenna qofku intuu nool yahay waxna heli kara fursad qaaliya ayuu haystaa oo waalidkiisna u bixiyo naftiisana u bixiyo haddii laakiin wixiina aada weydiid ay ku dhaafaan ama qofkiiba ay ku timaadda tii alle fursaddaasi meeshay ka baxaysaa masjiduraxmaan oo ku yaalla degmada dayniile gaar ahaan xaafadda gubta oo maalin dhow ay ahayd markii aas-aaska la jeexayay oon ka hadlaynay alxamdulilaahi wuxuu soo gaaray meeshaad arkaydaan oo maanta shubkii la xirayo ilaahay baa mahad iskale waa arrin aada u weyn mar dhowna waxaan ilaahay weyn ka rajaynaynaa subxaana wa tacaala inuu xaqiijiyo amalka dadka muslimiinta ee jamaacada ee meeshaas ku cibaadaysan jiray oo hadda bannaanka ka jooga sugila masjidka dhammaashadiisa ilaahay amalkooda inuu xaqiijiyo masjidkoo dhammaystiran mar dhow la arka ayaan ilaahay ka rajaynaynaa waxaan ugu baaqaynaa dadka muslimiinta muxsiniinta meelay joogaanba in laga qayb qaato dhammaystirka masjiduraxmaan oo in yar ay u dhiman tahay meelihii ugu muhiimsanaana soo gaaray waa arrin aad u weyn waa fursa dahabiya waa sadaqa jaariya waxaan rabnaa inaan la wadaagno bulshada soomaaliyeed ee muslimiinta ah sidaan hore ula wadaagnay masjidkii la yidhaahdo masjiduraxmaan ee ku yaallay degmada dayniile gaar ahaan xaafadda gubta oo runtii xaafad macmuuro ah oo camiran ku yaalla masjidkaasi dhismihiisa la bilaabay taqriiban laba bil ka hor meel fiican ayuu marayaa dadka soomaaliyeed ayaan u bandhignay ee muslimiinta ah runtii si fiican baa looga qayb qaatay dhismihiisa intii ka qayb qaadata ilaahay subxaana wa tacaala haka abaalmariyo camalkoodana allah haka aqbalo masjidkuna runtii meel fiican ayuu soo gaaray dhismihiisa sidaad arkaysaan hadda wuxuu marayaa shubkii kore ama saqafkii masaajidka in la shubo birihii waa la xiray marka insha allahu tacaala meesha masaajidka uu marayo wuxuu u baahan yahay in hore looga qaado masjiduraxmaan oo ku yaala degmada dayniile gaar ahaanna xaafadda gubta ayaa waxaa cilmi badan ka bartay culimo badan oo ku nool muqdisho kuwaasi oo hadda diinta aada ugu fidiya masaajidda ku yaala magaalada muqdisho